الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu gaswati الnisaaءi maca الrijaali balduulimaadkii ay duulayeen dumarku ragga macooda oo markaa jihaad la gelayo ee wixii iyagu u suurtogelayay qaban waanan arki doonaa waxyaalahay qaban jireen raacidii ay raacayeen raggaa duulaya iyaguna jihaadkii ay qeyb kaba noqonayeen buu baabkeedii yahay xdثna abو bكر بن أbي شhيبة qال xdثna يزيد بن هاrون qال أخبرna حمد بن سلمة عن hاaبت عن أنس أن أم سليم اتخذت يومa xنayn خنجرا snadku waa dadkii horeyno dee in badan kitaabkaba kusoo noqnoqonayay waxaana uu أنس بن مالك yihi ana bna sulaymin umu sulaym umu sulaymna waa isaga hooyadii weeye kollay kunyadeed kunyadan bay aada ugu shuhrowday magaceeda sahlo waa la yidhi in mulayka iyo qumaysa iyo rumaysa iyo magacyo dhowra ayay soo naqliyeen oo adigu la yidhi ah ee kunyadeedan waa ina milxaan waa haweenay iyadna ansaaroon ahayd oo khasraj ahayd taas baa waxa weeye anas hooyadiina way ahayd marka anas hooyadii in isaga anas aabihii malik ibnu nadri ayaa la yidhaahaa anas ibnu malik ibnu nadri waa dadkii iyadu islaamka u degdegay markii adigu reer madiinaba intoodii hore ay islaamtay bay islaamtay islaamkeedii buu malik ibnu nadir kaba cadhoodoo taasuu uga tegey shaam iyo xaggaasuu qabto markii uu shaam xaggaa qabtayna uu ku dhintay oo xaggaasuu kuba dhintay waayo islaamka waa soo gaadhay bal islaamnimadkeedan ay islaamtay buu diidanaayo uga tegay markaa madiine shaamna uu qabtay xaggaas buu kuba dhintay muddo dabadeedna waxaa guursaday saxaabigan jaliilka imakaba la socoto oo abu dalxa zayd ibnu sahl isaguna kunyadiisaas aada ugu mashhuuroobay waana kan dikrigiisu inoo iman doona axaadiisna waa leeyahay saxaabigaas baa guursaday waxaana la yidhaha waa haweeneydii ugu meher qaalisanayd oo markii uu isagu la hadlay abu dalxa welina muu soo islaamin ayaa dee iyadii waxay u sheegtay inay islaamtay bal waxay dee la hadasho waxaan uu caabudaya sanami wuxuu gacantiisaba ku sameeyey inay tahay markaas bay tidhi haddii aada islaamto meher kaloon kaa doonayaa ma jirto kaas baa meherkayga ah si baanu intu ku islaamay kuna guursaday oo dee meherkeedii islaamnimadkaa sawjkeedii islaamay buu noqday haddaba haweeneydaa weeye umu sulaym kollay labadooduba khilaafadii cusmaan bay dhinteen qaybaheedii u dambeeyey itakhadat waxay samaysatay oo yeelatay yowma xunaynin maalintii xunayn khanjaran khinjaran labada xarakaba way noo xarakaysan yihiin sababta waxaa lasoo naqliyey khaada oo la kasriye in la fadxiyo walow culimada luqada barhkood kasra un ku gaabsadeen kuwana fadxa un ay sheegeen macnaa waa laba luqoo jira sida uu im halkanba sheekhu raximahu llahu tacaala inoo sheegayo waxaan u ka cabiray sikiinun kabiiratu daatu xaddayn waa midi weyn oo laba af leh aduu khinjarku waa sidan dee golxadka oo kale taas baabuwin ahaa uuna ma shabahayeye kaas bay haysatay xunayn waa maalinteediiyo dee waxay la socoto way raacday waxwana way tarayeen kaa xanuunsanayay daweeyaan kii dha iyo kii dhaawacmay daweeyaan kii xanuunsanayay oo balxanaaneeyaan iyagoy waraabiyaan cunto u kariyaan waxyaalo badan oy laba imanayeen baa jirto inoo dambeeyo dumarku markaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saxaabada jihaadada ay u raacayeen fa kaana macahaa khanjarkaas ama khanjarkaasi maceeduu ahaa way haysatay fara-ahaa waxaa arkay waa umu sulaym abu dalxat oo zawjkeedii ah zayd ibnu sahl faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahay ow haadihi tani umu sulaymin waa umu sulaymo macahaa khinjarun midiya ma dee bilaaway sidataa oo maceeda waxaa khinjara faqaala lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi hadda waa xunayn oo xunayn baa dee dagaalkii xunayn baa la joogaaba way la socotay ma haada alkhinjaru khinjarkani muxuu yahay umu sulaymay aada wadataan qaalat waxay tihi itakhadatuhu waxaan waan yeeshay oo waan dee waxaan u qaatayba cindanaa hadduu ii soo dhowaado minii aniga xaggay axadun axad min almushrikiin oo gaalada kaba midi baqartu bihi badnaa calooshiisaan ku kala goynaya oo dee naftaydaan ku daafacayaayo haddii axad gaalada ka midi uu i yimaado ii soo dhowaado baqartu badnah macnaa shaqabtu badnah weeye calooshiisaan ku kala jeexi fajacala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yadxak rasuulka ilaahay baa wuxuu bilaabay inuu ku qosliyo waa shajaacadeeda iyo arrinteedan ayuu rasuulka ilaahay kuba qoslay qaalat waxay tidhina yaa rasuulallahi rasuulka ilaahay ow uqtullah man bacdanaa dadkii gadaashayada ahaadee dee beryahan dambe kuwan soo islaamay weeye imaamkuna wuxuu ama shaarixu kuba fasirayaa man siwaanaa waa cid yacni annaga ahayn laakiin kuway ujeedaa la yidhaha man bacdanaa waa dee man aslama bacdanaa bimudda waa kuwan imaka uun dee islaamkooda cusbaayo min adulaqaa'i dadkii lasii daayey kaba mid ahaa kuwaas laabay tidhi dulaqana waa jamcu dariiqin oo waa nimankii markii rasuulka ilaahay maka soo galay dadkii waktigaas dee aan hore u islaamin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuu sii daayey wuxuu ku galladaystay inuu dee iyagii waxa weeyaan aan wixii hore loo raacin uu saamaxay waanu sii daayay oo wuxuu yihi idhabuu fa antum adulaqaa'u markaasaa qolooyinkaa muslimatu fatxi baa adulaqaa la odhanaya haddaba kuwan waxay u aragtay inaan iimaankoodu hagaagsanayn ama islaamkoodu sugnaano wabatan inhazamuu way jabeen dika ee canka xaggaaga oo waa kuwan kaa cararay dee waxa weeyaan sabri waaye adkaysan waayey eh laa iyaguba dad hagaagsan maahee taas bay tidhi inasamub dikana macnaa ba'da inaan bimacnaa can kaba dhigno si aan ku laqbeeyey waa lagu fasiray oo la yidhaha inhazamuu canka macnaa dee ficilkoodan ay la yimaadeen bay u aragtay ficil aada iyo aada u fool xun inuu yahay ay ku mutaneen ama ay mutaysteenba in la laayo arrinkaa laguma laayo taas waxaa kaloo adigu iyadoo ba'da sideedii laguma daayay qordubi oo kale inhasamuu xata tasara taziimatuhum bikown oo macnaa way jabeen ilaa dee jabitaankoodu adigaba ku soo gaadhay oo dad badan oo kalena way raadeeyeen oo dee dadkii badnaayee cararaya iyaga iyo dulaqadaa iyo uba badnaa ayaa dadkii kale aan carareen ama aan jabeen maalintaa markii hore weeyaane iyagina may joogsanba karahayn oo kuwan dee faraha badan ayaa cagaar ku qaadanayay oo meel ay kaba soo laabmaan way waayeenba xataa dadkii soo noqonayay haddaba inhazamuu xata tasala taziimatuhum bika ama inhazamuu canka marka waxay muteen ficilkaa xun bay la yimaadeen waxay muteen in la laayeen laa kuwana waana tii hadalla xataa ay dee kuba hadlayeen barhkoodna aan soo naqlinay tilmaamaysa dee waxa weeyaan inaan markaa iimaankoodu kuwii hadalladaa la hagaag qalbiga u gelin been faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi yaa umma sulaymin ummu sulaymay ina allaha ilaahay qad kafaa waa kaafiyey macnaa qad kafaana ilaahay waa inaga kaafiyey nimankii gaaladaa sharkoodii oo ee markii hore wax dhacayba waa kuwa ilaahay jebiyey ee iyagii ay jabeen oo sharkoodii ilaahay waa inaga kaafiyey wa axsana waanuu wanaag dee samafalayo inagiina axsana dee waxa weeyaan ilayna binnasr wuxuu ilaahayna inoogu wanaag falo inoogu samafalayba isagoo ina siiyey nasri iyo guul oo markaa kuwana waxba ma ciqaabayno wixii ay sameeyeen iyo looma ciqaabayo ilaahayba oo ka sharkii gaaladana inaga kaafiyey inooguna ixsaan falay nasrigan iyo haniimadan iyo guushan uu ina siiyey wa axsana ilayna ee binasri markaasi iyo dee wixii nasrigaas kaba dhashay qanaymtiiyo wixii la helay ahaaba waxadasanihi damiirkan xadasanihi ku jira xadiidkan anas aynu ka soo baxnay buu u noqonayaa oo waxadasanihi xadiidkan anas waxa iigu waramay inay sanadkiisii hore wata aan soo aragnay moxamed bnu xaatimin qaala xadahanaa bahzun qaala xadahanaa xamaad bnu salamata qaala akhbaranaa isxaaq bnu cabdillaahi bni abi dalxata oo cabdillahi bn abi dalxana anas bay xaggooyo ka walaal ahaayeen can anas bni malikin fii qisati umu sulaymin umu sulaym qisadiisii can inabiyi sala allahu calayh wasalam misla xadiidi haabitin oo macnaha xadiidkan haabit anas ka wariyey mid lamidana isxaaq ibni cabdillaahi bni abi dalxo ou markaas anas adeer u ahaa ayaa ka wariyo kaa qisadan umu sulaymba weeye bal xadiidka dee iyada ta inoogu sugan imika halkan waana inoo dambeysay axaadiistii kale ah bixidii lala baxaya ama ay raacayeen dadkaa ciidankaa iyo dadkaa duulaya dumarkii ee iyagoo wixii bal matalan iyagoo u suurtagelaya ama qeybtaa ama ku habboona la imanayo xaggii jihaadkii taas baa inoogu sugan jawaaskeeda waana arrin lagu ijmaacsan yahay dee ama soo sheekuba kaba cabiraya waa dee wax lagu ijmaacsan yahay axaadiisteedna way noo socotaa baabkan iyo kaga dambeeyabana xadaثna yaحya بn yaحya qaal akhbarana jacfar bnu sulaymaan can haabiti can anas bni maliki qaala kaana wuxuu ahaa rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaqduu mid duula oo biumi sulaymin umu sulaym buu la duuli jiro macnaa waa kaxaysan jiray way raaci jirtay oo markaa uu duulayo umu sulaym dee waa mustaxiba biumi sulaymin iyo wa niswatin dumar min alansaari ansaar ka mid oo macahu maciisa ahaaday idaa gazaa markuu duulo rasuulka ilaahay wuxuu dee raaci jiray umu sulaym way raaci jirtay dumar kaloo ansaaroo barhkood magacyadoodu inoo dambeeyaana way raaci jireen markaa uu duullimaad u baxo dee waxay samayn jireenna waatan oo fayasqiina markaa way waraabinayeen oo dadkan dagaalamaya iyo almaa-a biyaha biyahay usoo dhaaminayeen ay siinayeen wayudaawina way dawaynayeenna aljarxa dadka dhaawacanna way dawaynayeen oo bal markaa dumarkaas way la baxayeen oo rasuulka ilaahay baabay raaci jireen ee waxaana iyagoo ay markaa la imanayeen waraabid ay waraabiyaan dadkaas dawo ay daweeyaan kii isagoo xanuunsanaya kii dhaawacna ay daweeyaan waxaa kaloo dee ay markaa cuntaday usii kariyaan sida xadiidka umu cadiyaba inooguba imanay uba diyaariyaan bal waxaa kolley iyo howlo kaleba way qabanayeen oo ujeeddadu haaliban iyagu lamay baashirahayn dagaalka oo may dagaalamahayn intay seefaha qaataan iyo warmaha ee jihaadkoodu wuxuu ahaa ee inay umuurahan xadiidka iyo inoogu sugan kuwa dambana inooguba sugan ay laba yimaadaan kolleyna dee jihaadku xaj baynu kuba soo maray markay caaishiya weydiiyeenay yidhaaheen korka yaga iyo jihaadku fadligaa badanu leeyaanu aragnay maqala ee miyaanaan jihaadayno rasuulku uu yihi waxaa idinka dee korkiina ah jihaad aan qitaal ku sugnaynba oo ah waa xajkii iyo cumradii iyo markaa macnaa jihaadku iyaga faradku ma aha waajibku ma aha taasna kama dhigna inaanay baxahayn inoonay raacahayn ee wixii iyaga bal matalan dee dumar ahaan u munaasibka ahaa ayay la imanayaane laakiin farad iyo waajib uu ku yahay saa ragga ugu yahay may jirin iyagoo taasi ma jirto bal haddaba kaana rasuul llahi sala allahu alay wasalam yaqdu biumi sulaym kale laba xaraku iyo xarakeeye inta ka dambayso wa niswatin iyo wa niswatun macnuhuna waa maxay labada craabood baa banaan inaan biumi sulaymin aan ku cadafno oo labadaba kolley way idin xarakaysan tahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaam aley yaqzuu biumi sulaymin iyo wa niswatin dumar min alansaari wa macahum ciisa iyo wa niswatun inaan idhaahnoon hadalka ka soo goosanno hadalkii hore oo mubtado walxaal iyo wa niswatun wa xaal niswatun dumar min alansaari ansaar kaba midi macahum ciisa ayiin buu la bixi jiray uu la duuli jiray umu sulaym idaa gaza ee waxay qabanayeenna waa tanoo fayasqina almaaa wayudaawina aljarxa arrinta kale xadiidka bal taasi way inoogu sugantay waxaa kaloo inooguba suganba bal haweeneydii marka dee baahi ay jirto xaalad daruura ay jirto dawadii ay maaha uun xaaladii dagaalka una ay haweeneydu ruux kale ama raggii ay daweyneysay marka wuxuu leeyahy haddii dee maxaarimteedii iyo zawjkoodii ama du raggoodii ay yihiin iyo ciddii bal maxram u ahayd dee taasi iyada wax ba'siyo ku sugani ma jirto hadday arag tahay iyo hadday taabasho tahay mawducii la taabto laakiin marka ay noqoto cid aan dee iyaga maxaarimtii iyo aswaajtii ahayn kolle waa xawlo marka loo baahdiyo daruuro dee in badanna waaba iskaba timaadaa kol in laba waayo ruux bal masalan qaaliban ama in waxa weeyaan ruux dumaro haweeneedin daweynaysa inaan raggiina la xukun bay noqonayaan ama haweeney dee nin daweeyaba nink ninkii haddii laba waayo marka caynkaasa xaalo daruuray noqonaysaa waana ta uu halkan sharaxa inooguba sugan oo in laa yakunu fiihi masu basharatin ilaa fii mawdici alxaaja oo dee markay labada dhinac tahay rag iyo dumar ay tahay xaaladaa baahiyeedna ay keentay inay isdaweeyaan haweeneydu nin ajnabiya ay daweynayso ama ninkii ajnabiga sida badan haweeney ajnabiya uu daweynayo markay taabasho noqoto iyo waxyaalaha ah halkii dee cilada ama mawdicii xaajada un mooye meel kale ma banaanaanayso ujeeddadu wixii xaajo ah iyo baahi wixii uga baahnaa markaasay xaajadu keentay uu ka arki karaa waayo waa xaalo daruuro kolley ama xaajo adagoo mansilada iyo daruurada la dejinayo laakiin meeshii xaajada wixii aan ahayn dee wax baahi oo loo qabaa ma jirto xukumkii horena waa jiraya uun oo xukumkii horea kuba baaqiyo iyada markaa waxay ku koobnaanaysaa un hadday taabasho noqoto haddii araggii ay noqoto mawdic alxaaja ayay ku koobnaanaysaa weli axaadiisna way noo socotay xadaثna cabdالlahi بn cabdالرaحman الdarimiy qaala xadaثna cabdالlahi بn cmri wahuwa abu macmarin اlminqariy qala xadaثna cabdالwariثi qala xadaثna cabdالcaزiiz wahuwa بn shaybi can anas bn maliki qaala anahu qaal bal sanadka kolley ninka labaad ee sheekha muslim u sheekha ah cabdالlahi بn camrin kunyadiisana uu sheekhu inoo dhigtay malaa riwaayada kumay jirin oo waa kan yidhi wahuwa abu macmarin ilmanqariyu min riwaayadiisa laakiin isaga inoo sii idaaxiyey alminqari kolle waa nin imika inagu cusub oo hore riwaayaadkiisa kitaabka ku yar horena umaynaan soo marin alminqartan loo nisbeeyeyna sheekuu abu dhameeyey ilaa halkuu abtirsiintiisii malaa cadnaan uu kaba gaadhayey buu dhameeyey minqarkii waa jiribuun reer bani tamiim kaba mid ah ayay minqarku tahay waxaa suurtagalana sida muuqatay inuu mawaalidooda ahaa ee reerka aanu kaba dhalan marka cabdullaahi ibnu macmar ibn abilxajaaj oo abilxajaajkaas awowga u ahna maysara la yidhaahaa cabdilwaariskan uu kaba warinayana waxaa la arkaa xataa inankiisii isaga axaadiisiisa ugu aqoon badan cabdisamad isaga ugu aqoon badan oo raawiyadiisa waa ninkii wariyihiisi isaga un wax ama aada wax uga warin jiray baa lagu tiriyaaye waa nin iqa ah oo aada u itqaan badnaa kolley qadar iyo xaase ku yar sheegaane waa nin iqaah waana dabaqadii matalan marka la eego alcaashira xaafid ibnu xajar marka la eego taqsiimkiisa macnaa qolooyinkii atbaacu taabiciintii la kulmay maaha atbaacu taabiciintiina ka mid maaha ee waa dadkii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa imaam axmed iyo bay adigu isku dabaqayiin marka caashiro marka la eego qolooyinkan kutubta lixda aba wuu ku sugan yahay ee bukhaari iyo abu daawuud marka la eego way la kulmeen oo toos bay wax uga wariyaan waa sida la-aan laakiin afarta kaleoo muslim ku jiro san imikaan hayno waa siday kaga wariyaan halaag buu usoo gaadhay muslim laba boqol iyo afar iyo labaatankii jiradu nin dhintay weeye waanu la kulmin uun oo macnaa bukhaari iyo abu daawuudna waa sida la-aan bay kaga wariyaan laakiin markay noqoto muslim iyo qolooyinka kale waasido ee uu kaba mid yahay sida daarimiga imika halkan iyo rag kaleba waasidadooday wax kaga wariyaan waana hagaag buu usoo gaadhayna muslime de adigu bal markan la eegno haddii uu waktiga waan la kulan la-aanun baan leeyahay waayo sheekadiisa rag baa ka hor dhintay sheekada muslim dee qacnabiyaba way ka hor dhinteen kitaabkeenana xadiiskan imakaan hayno iyo laba xadiis oo dambe laba xadiis oo mid isagoo aada uma sii foga oo kollay halka dee guluul iyabuu kuba iman mid ise waa kitaabka aakhirkiisa ama xaggiisa dambuu kuma sugaye saddexdaabuu ku leeyahay laakiin bal waxaan leenahay waa nin siqa ah amaa dadka kale waa dadkan soo arki jirno qaala wuxuu yihi marka anas ibnu malik lamaa kaana yowma uxudin manaa lamaa waqaca wa habata wa xasal markuu dhacay maalintii uxud oo markaan sidaa ku laqbaynona kaanadii baan taamo ka dhigaynaa khamar uma baahno markaas oo waxa weeye waayo kanadu marka ay taamo tahay marfuuceedun bay kuba kaaftoon tahayo way bal masalan markaas lama kaana markii uu dhacay sugnaaday maalintii uxud inhazama waxa jabay naasun dad min annaasi dadkii kamid ah can inabiyi sala allahu calayh wasalam waa markii dambe markii hore dee ilaahay baa walaqad sadaqakum allahu waxdahu ida taxusuunahum ee markii fashalki yimi tanaasucu yimi cisyaankii iyo mukhaalafadii amarkii rasuulku yimi ayaa xaaladiiba iyo wixiibaa isbedeleen markaas baa dad ay jabeen cibaadadeedna inhazama naasun manaa dadkii oo dhami may wada jabin weeye ee waa dad dadkii iyadu dee rasuulki ilaahay laba socday kaba midaa jabay kale bukhaari inhazama naasu cibaaradu way dhacdeen laakiin xaafid wuxuu kuma fasira waa ay bacduhum waa barhkoodun waa sia lafdigan muslimna inoo keenayo dadkii barhkooda sa waxaas tihaan dadku way qaybsameen oo iyaga daa'ifo way socotayba oo madiina bay gashay ama ay kuba dhowaatay laabankooduna iyadoo la kala socday ama dagaalkiiba dhammaaday baa laabankoodu hayo in aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani kuwii markaa ilaahay yidhi weeye kuwaas oo daaifana markii ay dee la faafiyey weliba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in laba dila hadalkaasna laga faafiyey ayaa dee si ay ama wejkii iyo nidaamkay ku dagaalamayeen kaba lumay oo dad isku xidhan may noqono hamigoodu wuxuu noqdee barhkoodna inay yidhahaan dee aan ku dhimano wuxuu kuba dhintay dee barhkoodna bal calaqal dee naftoodii ay daafacayeen oo way dagaalamayeen daa'ifo saddexaadna rasuulku waa kuwii ku dhowaa agtiisa ahaayo dee riwaayo waxaan kuba soo arinay sagaal kol in lagu gooni yeelo laba nin ay kaba hadheen oo muhaajiriintii ahaa adigu markii dambena laisku soo ururiyo kuwii markii ahaa dambe iyagu markaas aan u dhoweyne lahaaba aan ku dhimano wixii uu kuba dhintay amase iyagu naftooda daafacayana markii dambe rasuulka ilahi bay kusoo biireenoo waa laysu soo urursaday markii la ogaaday rasuulka ilaahay inuu oriyay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa laysoo urursado labadaa qole way isu yimaadeen kuwan kale iyagu de iyadoo la kala tegayba ama dagaalkii dhamaada haba soo laabankooda wixii soo laabmayna ay ahayd oo kollay dawaa'iftaas baa loo qaybsamay ee dad dadka kala mida can nabiyi sala allahu calayh wasalam wa abu dalxata abu dalxa waa saxaabigan zayd ibnu sahl bayna yaday nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay hortiisuu ku sugnaa macnaa isaga ayuu agtaagnaa hortiisuu kuba sugnaa mujawibun calayhi bixajafatin khabar labaad baan kaba dhigaynaa oo abu dalxa mubtadii bayna yaday nebiyi markaan kaga khabarno kanna waa khabar labaadu mujawibun wuxuu gaashaan iyo dee balmatan uga yeelaya calayhi rasuulka ilaahay korkii bixajafatin xajafad waa tiin habeen dhaweyd ba soo aragno waa daadu waa daraqadii ama xajafadii waa gaashaankii un waa tursigii taasba weye oo waa maxay saxaabigani rasuulka ilaahay buu ag joogay rasuulka ilaahay gaashaan gaara muu haysan saxaabigan baa xajafadan hayay iyadaa labadoodiiba gaashaan u ahayd oo rasuulka ilaahay baa wixii sihaama iyo wixii soo socdu uga dhigayay oo rasuulka ilaahay buu dee manaa isagoo kaga ilaalinaya waxaa la soo ganayo sihaamtaas ayuu iyadiibuu ku ilaalinayay oo uu gaashaan ugaba dhigayay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xaafidna wuxuu soo naqliyay aljawba in xataa tursiga laba yidhaaho naftiisa aljawbana laba yidhaaho mujawibun calayhim ay mutarrisun calayhi bixajafatin wuxuu gaashaan kaga ilaalinaya sihaamta iyo leebabka iyo waxaas ugaba dhigayay xajafo qaala anas ba wuxuu uhi wakaana abu dalxata wuxua rajula nin raamiyan waxgana macnaha xasana ramyi weeye sida laftiba dhacay bukhaari shadiida nazci shadiida ramyi ramyigiisu uu xoog leeyahay macnaa nin buu ahaa xagga lab leebka ganidiisa iyo taas aada ugu fiican quwana ay leedahay ramyigiisu xoog leeyahay taas buu ahaa wakasara waxaan u jebiyey waa dee min shiddati nazci min shiddati ramyi yowmaidin maalintaa qowsayni laba qaasa u alaatan oo dee aada buu u dagaalamayay kollay dee si lagu yaqaanin geesiaba maalintii xunay baa la yidhaha labaataneyu keligii dareebe bal markaa wakasara yowmaidin qowsayni laba qaaso aw alaaan ama saddex buu ee waa hawshii badnayd leebkii badnaayo u ganay iyo isagoo quwadiisa jaanibkaas aad ay u adkayd ayuu markaa laba ama saddex qaasuu jeliyeyba qaala wuxuu uhi anas fakana rajulu ninku wuxuu ahaa kollay dee isaga uga waramaybe abu dalxe yamuru mid mara macahu xaal ay maciisa tahay aljacbatu min annabli jacbo leebkaba midan jacbadu waa galkan leebabka lagu rido khariidada lagu gurto leebabka taas baa jacbo lagu magacaabaa jicaabna waa lagu jamciyaa sida kalbatunba kiraab looguba jamciyo bal markaa haddaba nin dee leebab wata ama khariidadii iyo galkii leebka uu ku guranayo leebkiina ay ku jiraan wata oo dhici karta soo noqday ama munhazimaba ayaa soo marayay fakaana rajulu wuxuu ahaa ninku yamuru mid maro oo maraha rasuulka ilaahiyabaa soo maraya macahu xaal umaciisa iyo aljacbatu gabooyahaas oo minan markaa nabli waliba leebka ay kuba jiraan fayaquul wuxuu odhanayay unfurhaa u daadi liabi dalxata de abi dalxa waa ninkaa aad rabbigiisu fiican yahay uga badan yahay markaa ninkan leebabka wata ee socodaba ayuu ku odhanayay u daadi leebabka abu dalxa qaale wuxu uhi wayushrifu nabiy llahi sala allahu alayh wasalam anas baa weli hadalkii wata waana riwaayada abu dalxa walow aad muddo dee qaybo markan dambe inuu joogay uu yaraaba oo markaa ma qaan gaadhin ama dee shan iyo toban horta ma gaadhinune wayushrifu waanu eegayey isagoo dee madaxa taagaya nebiyullaahi nebigii ilaahay sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa dee waxa weeye madaxiisuu taagayey dheeraynayey bal si u arko ama leebku halku kuba dhacaya iyo qowmkiin dee layshayo yanduru xaal uu eegayo ila lqowmi qowmkii uu eegayo ayaa rasuulka ilahi macnaa yandalic yarfac raasa oo dee isagoo isdheeraynayu madaxiisii ayuu sare u taagayuu eegayey isagoo eegaya bal qowmkii fayaquulu abu dalxata abu dalxa wuxuu ku odhanayay yaa nebiy llaahi nebigii ilaahayow biabi anta wa ummii ay afdiika biabi wa ummii aabbaha iyo hooyadii baan kugu furanayaa wixii adiga ku helaa iyaga ha asiibeene laa tushrif macnaa waxba madaxaaga saraha u qaadin xaggooda ha eegin laa yusibka sahmun min sihaami lqowm waa si aanu dee waxa weeyaan ku asiibin yaanu ku asiibin oo dee waxa weeye haddii aad tan laba timaado taasaa lagaaga baqanaya waa lianlaa yusiibaka si aanu ku asiibin sahmun leeb min sihaami lqowmi qowmka leebabkooda kaa mida laa yusiibka kolay waa jawaab nahyigaa hore ayaa jasminaya dee jawaabtiisiiba uu noqonaya laa yusibka de waxaana idhaha marka sidaas oo kale nahyi dabadii wax la jasminayo oo kale waa in halkaa hore leedaa hore markaasi ay qabanayso intii shardiyeed ahayd waanay qabanaysaa imaka halkan su ibnu malik idhaah oo ilaa tushrif haddii aanad taa laba iman ishraafkaa laba iman odood madaxaaga dee inay xajafadii iyo taas uu gaashaan ugaba yeelaya rasuulka ilaahina waa kan intuu madaxiisa taagan bal eegaya xajafadii markaa way ka hooseysaa ama dhinac bay kaba xigtaa haddii aanad saa samayn laa yusibka sahmun min sihami lqowm bal adigu taasi aanu kugu dhicin sahmi kuguma dhicin ruwaada bukhaari barhkoodna waa ninkan abu dar imaamkan laba yidhaaho abu dar xafid ibnu xajarna riwaayadiisa uu ictimaadsado can mashaayikhihi halaath kolley bukhaari lamuu kulmin asxaabtiisiina lamu kulmin firabri laakiin saddex sheekh buu wax kaba wariyaa kuwaas baa dhammaan firabri kaba wariya abudar can mashaayikhi halaath isaga laa yusiibuka oo marfuuca oo macnaa dee kuma asiibayo sahmin sahmun min sihaami lqowm si aanu kuba asiibin naxri dhuuntayda duuna naxrika dhuuntaada sokadeeda ahto ujeedadu wixii adiga kugu dhicila aniga haygu dhicin anaa kaa xigaya anaa xaggoodii bal matalan kaa xigaya e n adigu saa ha yeelin qaale wuxuu yidhi anas baa odhanaya maxalu shaahidkuna imaka halkan weeye waayo waxaan ku jiraa intan inoo bilaabmaysa baabu gaswati nisaai maca arijaali walaqad ra'aytu waxaan arkay caaishata binta abi bakrin caaisha binta abi bakrin waa sanadii saddexaad ee hijirada kolley shawaal weeye dee waqtigaasna haddii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sanadii koowaad ee hijirada iyadoo sagaal jira la aqal galay bal markaa de hadday ugu badan tahayba waa labiyo tobane laakiin waa shahaamadeedii shajaacadeedii iyo waxtarkeedii iyadoo da-daasba ah walaqad ra'aytu caaishata binta abi bakrin iyo wa umma sulaymin ummu sulaym waa hooyadii wainahumaa walxaal inahumaa labadoodu lamushamirataani ay maradii gaabsadeen ay urursadeen maradii oo araa aan arkayaba khadama suuqihimaa kubabkooda khalkhaalkoodii iyo wixii ay halkaa kuba xidhnaayeen uu ii muuqday oo dee ujeedadu orod bay ku waa kan jihaadkanay ku jiraan kolba intay biyihii soo dhaamiyaan bay dadkan ama dhaawacan siinayaan ama dadkii kale u baahnaabay biyii siinayaan haddana way noqonayaan biyii bay soo dhaaminayaan taas bay shaqadoodu ahayd iyadoo xaaladaa lagu jiray ku dhex jireen dadkii haddaba markaa taasaa waxay keentay inay dee maradoodii ay ururiyeen oo kubabkoodiiba uu muuqdo araa khadama suuqihima oon arkayo khadamna jamcu khadamatin weeye waana khalkhaalka oo waxay ku xidhan jireen dee sidees qurxinba lugaha xaggooda ama saaqaq ay kuba xidhan jireenba weeye khalkhaalka laba ay kuba magacaabayeen sheekuna wuxuu leeyahy arrintani waxay dee inay xijaabkan dumarka la amray inay dee jidkoodii wada asturaan wuxuu ahaa markii khandaq dabadii buu ahaa zaynab bintu jaxshiya waa tii aynu soo maray markii rasuulka ilaahay warimadii dadka uguba yeedhay waktigaasna ee ugu yaraa laba sanood bay waktigan kaba dambeysay oo xijaabku intii aanu soo degin ayay taasiba ahayd nahyi markaa ma jiro saa daraadee arrintan iyo hawshana way kuba jireen waa mid wey waxaa kaloo uu leeyahay lianna hada kana qabla yom qabla amri nnaasi bilxijaab wataxriim nadari ilayhina arrin kalena uu sheekhu uu sheegayaayoo uu leeyahay arrintanna maahayn in isagu inuu daawado iyo ama nadarkan uba qastaya waa ishiisu wixii ay kuba dhacdu arkay inan yarna weeye bal dee waktigaasna kole dii nahyigii ay kaba horeyso xijaabkii ay kaba horeyso xaaladii jihaadi ku jireenna tan ay keenayso dee bal umuuraha weeye sababtay u muuqatay ama u arkaybe waxay samaynayeen tanqulaani way gur naqlinayeen qaadayeen alqiraba jamcu qirbatin weeye waa weelkii ama qarbadkii biyaha laguma shubanayay calaa mutuunihimaa duhuurihimaa weeye waa dhabaradooday kusoo qaadayeen qarbadyo ama qirab ay biyo ku jiraan uma bacdigeedu way soo dhaaminayeen uma tufriqaanihi way ku shubayeen qirabta ama biyihiisii alma aladii fi lqirab fii afwaa'ihim dadkan ama dhaawacan iyo dadkii kale uma baahnaabay afafkooda ku shubayeenoy waraabinayeen uma tarjicaaniha markay saa ku faaruqiyaan tarjicaani way laamayeenoo fatamla-aanihaa qirabtii bay haddana soo buuxinayeen dhabarkay ku soo qaadayeen uma taji-aani way imanayeen labadoodii tufriqaanihii dee iyo kuwo kalena waa taas oo kale umu saliid haweeney la odhanaya taas bay arrinteedu ahaydba in dee haweeneydii iyaduna nusayba iyadu markii dambe dagaalkii baabay gashay oo markii arrintii ay aragtay bal markaa dad baa saasay dee dumar kalena way kula jireenune uma taji-aani tufriqaanihi iyagoo kuba shubaya fii afwaahi lqowmi qowmka afwahdooda ay ku faaruqinayaan ay kuba shubayaan bal taas bayd maxalu shaahidka imika halkan weeye dee xadiidkana waa kanoo dadkii way dhex gelayeen oo xaaladii jihaad baa keentay waana taa marka horeba rasuulka ilaahay inuu xataa waa kan madiinaa la jooga korkeedii baa la joogaay xataa isagoo baxay ayay raacayeen iyadoo arrintan ay qolo ay samaynayeen ee dadka waraabintooda iyo daweyn iyo cunto karin iyo wax kastaba u qabanayay sida bukhaari saxiixiisa ku sugan rubayc bintu mucawidna ay tihi waanu raacayna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadka dhaawacan bay soo qaadayeen madiina hadayda kuba soo celinayaan dad la dilay bay dib u soo qaadayeen dee hawshan kalena way qabanayeen oo taasna saxiixa bukhaari bay kuba sugantay hawlihii ay qabanayeen ayay taasna ama umuurahaasi ay kaba mid ahaayeen walaqad waqaca waa dhacayo asayfu seeftii min yaday abi dalxata abi dalxa labadiisii gacmooda ma gacantiisiibuu seefti kaba dhaco ima maratayni laba goor wa ima alaaan amase saddex goor min annucaasi muxuu uga dhacay min annucaasi waa min ajli nucaasi luladii uu lulooday daraaddeed oo waxa weeya waa maalintii uxud dhib baa dhacday iyo qami weyn baa muslimiintii asibtay iyadoo markii hore ilaahay nasrigii ay heleen oo xataa la waayey cid calankii gaalada oo dhulka ku dhacay ninkii qaadaba sidii loo dilayo reer cabdidaar ay maalintaa dhammaadeen wixii dee iska daba qabtay calanka oo dhan ayaa markii dambe cid damboo qaado la waayey ilaa addoonkoodii markii ugu dambeysay laguma dilay markaasay dee arrintii ay noqotay carareen oo qoladii rumaad ahaydna markay soo dhaadhaceen ay yidhaahaan qaniimada aan kaba qayb gallo arrintaas dhacday fashalkaas iyo cusyaankaas iyo dad iyagu adduunyo doonaya iyo ayaa deeta ay noqotay in iyagii laguba ciqaabo oo iyagiina ay soo rogaal celiyaan muslimiintiina habkay ku dagaalamayeen oo dhamiba uu kaba lumo haddaba xaalada caynkaas ee muslimiintii nasri ay arkeen haddana ay waayeen dhib badan dhimasho iyo dhaawacno gaadhay baa qami badan iyo murugo badan kuba keentay ilaahay baa subxaanahu watacaala dee intii munaafiqiinta ahayd iyaga naftoodunbaa hami gelinaysay oo waxani kumay jirin ee dadkii mu'miniinta ahaa ee iimaankoodu hagaagsanaa ayaa si qamigaasba uu ugaba tago ayaa wax dee calaamo amni ah ayaa ilaahay ku soo dejiyeyoo lula ayaa qabatay iyadoo halkaa lagu joogo safkii laguma jiro ayay luloodeen oo dee tani ay dhacday oo seefti kolba intay kaba dhacduu qaadanayo kolba intay kaba dhacdo dagaalkiina waaba kana ee uma anzala calaykum min bacdi algami amanata nucaasan yaksha daa'ifa oo macnaa waxa weeye id yugashiikum nucaasu aayad kale oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi gamigii dabadiibuu amano idinku soo dejiyey oo ah luladaa daa'ifo idinka idinka mida dabooleysay kuwo kaloo munaafiqiinta ahna dee waa kuwa naftooda ahame gelisay ee lahaada de waxa weeye low kaana lana min alamri shay bal haddaba tan bay ahayd waa calaamo amni bay ahayd calaamo waxa weeyaan amni bay ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala iyagii bal waxa weeye gamigii iyo waxaasna uu kagaba suulinayey oo uu ilaahay ugu naxariistay oo ah taas baa dee taseeftiisii keentay inay kaba dhacdo sida dee dadkii kale ee saxaabadaha iyagoo gaashaankoodii hayso safkii laguma jiro ayaa de ay rukuucayeen gaashaankiina haddaba waana cadowgiina waa lishor jooga arrintanna waa amniga ilaahay subxaana wa tacaala siyuu kuma soo dejiyey ilaahay qur-aanka suuratu anfaal iyo suuratu ali cimraanba labadaba uu inoogu sheegay walaqad waqaca sayf min yadi abi dalxata ima maratayn waima alaata min annucaas bal maxalushaahidka waan aragnay welina xaaladu m masaaisha ama dee arinku way noo socdaan iyo dumarka wixii kuba tacalluqsanaa baabkanba arrintaas buu ku saabsan yahi waxyaalo kale halaba socdeen baabu nisaai algaaziyaati yurdaqu lahuna walaa yushamu wanahyi can qatli sibyaani ahliilxarb wuxuu baabaysan yahay ama dee bayaani ana nisaa algaaziyaati yurdaqu lahuna wey dumarka duulnimaadka raacaya jihaadkii ka qeybgelaya wixii khaniime ee la helay in wax laga siinayo macnaa dee radki iyo cadiyo walaa yusamu laakiin laa yusamu lahuna sahmi waatee aynu soo marray khaniimada in la qaybinayay ruuxii raajirkaa sahmi leeya fariskiina saddex sahmi oo kale de waana wax laysu leey amaskooda marka khumuska lagaba soo saaro haddaba sahmi dhan oo ka ay raggan dagaalamay ay leeyihiin oo kale lama siinayo laakiin iyaguba hawshan kaley kuba jiraane waa radqi wax lagu magacaabo oo ah cadiyo dee aan sahmigaa gaadhsiisnayn oo iyadii bal masalan dee taas laga siinayo khaniimadii bal taas buu baabkeedii yahay waa mid wanahyi can qatli sibyaani ahlilxarb waxaa kaloo u baabaysan yahay nahyintii layskaba nahiyayey dadka iyagu lala dagaalamaye gaalada ee ahlilxarbi caruurtooda in la laayo waayo iyagu dad dagaalamayo maaha in la laayo horena waa taa aynu usoo marnay kollay masaa'iltaa kuba tacalluqsan allahuma wixii aan bayaad ahayn wixii iyadoon la kala sooci karahayn dee ku dhacay taas ruuxii dee waabayna xukunkeeda waan soo ogaano tay iyada lagama nahayayo kol haddaan la kala sooci karahayn si habeen meel la galay oo kale dad qalcad ku wada jiray oo la wada duqeeyo oo kale ee laakiin markaa la kala sooci karayo in la dilo waxa weeyaan dadka iyagu ahluxarbiga waxoodii aan gaashaanqaad ahaynen dagaalam ahayn ee dumarkoodna waa laba mid aan dagaalam ahayne taas bal nahintii kuma timuu baabkeedii yahay xadaثna cabdالlahi بn mslmة bn qacnabin qala xadaثna sulayman yعni bna bilaali can jacfar bni mxamedi can abihi can yaziid bni hormuz ana najdta kataba ilى bni cabaasi yasalu can khamsi khilaalin jacfarku waa jacfar ibn mxamed ama jacfar saadiq weeye aabihii baanu ka warinaya aabihina waa dee labadooduba aimadii aalubeytkiiyo dadkii ugu budnaa waqtigoodii weeye culimadii islaamka iyo fuqahadoodiina weeyana waa jacfar saadiq iyo aabihii mxamed اlbaqir mxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib oo maxamedkan cali zayn اlcaabidiin oo isna kitaabkaan kusoo araragnay baa dhalay bmala haddaba jacfar ibn mxamed xadiidka aabihii mxamed اlbaqir ama mxamed ibn cali buu kaba warinaya mxamed ibn calina nin yaziid ibn hurmus la idhaaha ayuu ka warinaya waa nin reer farisa horta ninka yaziid ibn hurmus la idhaah waana ninkii taabiciintii dhexe ayuu kaba mid yahay waana nin siqa ah bal taasoo abu cabdillaahi almadani nin kale oo yaziid alfarisi la idhaah baa jiro dee barhkooda ay isku mid ka dhigeen laakiin ay raajax yeelaan laba inay kala yihiin kitaabkeennana xadiiskan imaka aan haynoo saddex goor uu soo celcelin doono macnaa saddexa riwaayaba oo ku sugan yahay ee waa xadiid keliya laakiin iyo xadiid kale oo inoo dambeeya laakiin kitaabka qaybihiisa ugu dambeeya adugu dee dhowr boqoloo xadiis unbaa kasii dambaynaye labada xadiis buu kuba leeyahay wuxuu yihi yaziidkaasi ana najdata ninka najda la idhaahaa waa markaas kataba waa qoray ila bni cabaasin cabdillaahi bnu cabaas ayuu usoo qoray waraaq buu usoo qoray su-aaluu ku weydiinayaa yasaluhu xaal uu weydiinayo can khamsi khilaalin shan arrimood ayuu weydiinayay oo ninkan najdo la idhaaho ayaa weydiinaya bal adigu kollay riwaayaadku dee baabkuba isagay u badnaan doonaan oo xadiid keliya un baaba madaa raaci doono haddii a la idhaaho umu cadiya alansaariya adigu ay leedahay ee duruqdiisa ay nagu soo noqnoqon waxay ikhtisaas tahayna markaa xadiidka ayaan ku arki doonaaye ninkan najdat bnu caamir baa la idhaahaa waana inoo dambaysaa magaciisa oo dhan iyo alxaruuriyu alxaruuriyuna waa nisbatun ilaa xaruuraha horeynu aragno waa meel kuufo aan kaba dheerayn oo ugu horeyn khawaarijtu markii ay baxeen ee jeyshkii cali ay kaba baxeen halkii ay isku urursadeen ay degeen weeye markii dambena khawaarij oo dhan baa magacii layskaba siiyey kuwii halkaa joogay ee degay aanay noqoninbo alxaruuriye markaas dee markaas oo meeshaa looga nisbeeyey haddaba ninkani waa nin min ru'uusi alkhawaarij nimankii madaxda khawaarijta madaxdoodii buu ahaa dee markii dambena waxaabuu noqday isagu inuu meel malaa iyo maamo iyo halkaa waa nin reer bani xaniifa iyo maamiyo dhulkaa inuu degay ama in kaba shaysa inuu daa'ifo gaaro la yidhaaho annajdiya ama annajadaadka la odhanayay inuu yeeshay oo afkaar iyo aaraa gaara lahaydoo uu isku magacaabayo beryaha dambe amiir almu'miniin kolleyna sagaal iyo lixdankii hijirada siduu isagu dahabi kutubtiisa ku sugan barhkood labiyo toddobaatankiiba yidhaahaa ayaa la dilo barhkood waxay leeyihiin asxaabtiisi iyo nimankiisiiba dee inta khilaaf dhexdooda kaba dhacay laba ayaa dilay barhkoodna waxay kaba dhigeen cabdullaahi ibnu zubayr ciidamadiisii bal inay dileen bay kaba dhigaane waa nin bal afkaar lahaa isaguna iyo aaraa kuwa laba soo naqliyo in khawaarijta kaba mid ahaa ama madaxdoodii markii hore nin naafic ibnulasraq la idhaahayo isaguna daa'ifadan dee shuhrowday ee berye qaarkoodna dagaalkoodu badnaa ee dhibta badnayd ee alazaariqa la odhanayay ninkaa dee asaaskeeda lahaa ayuu ka mid ahaa markii dambena isagoo iskhilaafay kala baxeeno dee waa kan gaarba noqday isaguna daa'ifo gaara yeeshay daa'ifo gaara waa kan isaguna yeeshay haddaba bal ninkaasa ayuu ahaa najdahani xaaladiisu taas bay ahayd kataba wuu qoray ila bni cabaasin yasalu xaalu weydiinaya can khamsi khilaalin shan khalo ama shan khasluu weydiinaya shantiina waaba kan way noo soo socotaay faqaala ibnu cabaasin markii ina cabaas waraaqdi soo gaadhay ayaa ina cabaas wuxuu ihi lowlaa an aktuma macnaa lowlaa makhaafatu an aktuma cabsi aan ka cabsanaya inan qariya haddaanay jirin cilman cilmi maa katabtu ilayhi umaan qoreen oo ujeedadu ninkan dee waa ninkaas mubtadica waa ninkaa khaarijiga waa ninkaa dadka dhiigoodaba banaysanaya marka haddii aan kaba baqan ahayn markaan u jawaabi waayo inanan noqdo nin cilmi qariya ooba intaasoo waxaan ugu jawaabayna ay wax tarta weeye oo isaga wuxuu samayn lahaa iyo wuxuu laba iman lahaa ay kaba joojiso ama ra'yi xun uu qabay ay kaba joojiso taas baa suurtagala haddaba haddii ay jawaab la-aantan aan kaba baqanayna kaatin cilmigii qariyey aan noqdo oo waciidkii dee masalan kuba yimi ruuxa cilmi la weydiiye ee qariya cilmi uu garanayo waciidkii uu yimi taas idan muta haddaan kaba baqanayn ee waa ficilkiisan xun iyo aaraadiisa xun daraaddeed umaan jawaabeen taas buu ihi lowlaa an aktuma cilman maa katabtu ilayhim wixii usoo qorayna waa tan oo kataba ilayhi najdatu nta wuxuu usoo qoray ama bacd de waa waraaqdiisii faakbirnii waxaad iiga warantaa hal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaqdu binnisaa rasuulkii ilaahay dumarka ma la duuli jiray oo ma kaxaysan jiray ama ma raaci jireen markaa uu duulimaad u baxayo waa su-aal wahal kaana yadribu miyuu yeeli jiray lahuna iyaga bisahmin markay haniimo noqoto kuwaa raacay haniimadan sahmi go-an oo kaa ragga dagaalamay ay helayaan ee xoolahan keenay miyuu iyaga u yeeli jiruu siin jiray waa su-aal labaad manaa waa haddii aad tidhaaha weeyaan way raaci jireen oo rasuulkii ilaahay uu kaxaysan jiray oo dad baa raaci jiray dumara qaniimada miyay qeyb ku lahayn sahmi go-an halkaana miyuu ahaa yaqtulu sibyaano waa nimankaa gaalada caruurtooda malayn jiray wamataa goormuu yanqadii dhammaanayaa yotumul yatiimi agoonka agoonnimadiisu goormay ku eg tahay oy dhammaanaysaa khaasatan axkaamtii dee kaba dhalanaysa yatiimnimadu wa can alkhumusi khumuska haniimada ee waa arrimaha khumuskii oo dhan waa khumus lkhumus buu noqon waclamuu anamaa qadimtum shayin faana lilahi khumusa walirasuuli walidi lqurba waa khumuskaaske liman huwa ayuu usugnaaday dulqurbaadani u yeeyihiin iyuu usugnaaday khumuskaasna shantaas su-aalood buu weydiiyey fakataba ilay ibnu cabaas ibna cabaas baa si aanu noqdeen dee aanu u noqonin cilmi qarya gees kalena waaba dee intaasoo waxyaalo uu damacsanaa ama wuxuu ku dhaqaaqaya ay kaba joojiseen uu qoray oo wuxuu yihi katabta waad soo qortay tas'alunii adoo i weydiinaya hal kaana rasuul llahi sala allahu calayh wasalam yaqzuu binisaai waqad kaana waatan jawaabtii hore wuxuu ahaa rasuulka ilaahay yaqzuu mid duula bihina ay macahuna iyo dee iyaga bihina waa kaxaysan jiray oo way raaci jireen oo markaa wayla uu la duuli jirayba marka maxay qaban jireen dagaalka iyagu may geli jirine fa yudaawina way dawaynayeen alajarxa dadka dhaawacan ayay dawayn jireen wayuxdayna waa halkan sahmigiie wayuxdayna waa la siinayey axdaa yuxdii macnaa acdaa yucdii bay laba mid tahay dee cadiyadna alxudwa ama alxidwa cadiyadaaba la yidhaah haddaba wayuxdayna waa la siinayey min alghaniimati haniimadiina waxbaa laga siinayay waana waxaa radkiga la yidhaah ee radki sahmi laba gaadhsi ay ka cabiri jireen waama bisahmin waama icdaauhuna bisahmin ama dee waxa weeyaan in sahmi iyaga laba siiyo falam yadrib lahuna iyada taas radki buu siinayay wa cadiyo ama qadar uu isagu u garto uu siinayo qaniimada kaba siinayey cadiyadaasna waa taa radkiga lagu magacaabo laakiin sahmi sahmigaa kuwan dagaalamaya dagaalka ku jiray ah oo kale ah umuu yeeli jirin oo muu siin jirin bal taas buu yidhi xadiidkana ta iyada inoogaba sugan bal dee wuu inoo socon doonaaye haweenaydu hadday jihaadkii tagto oo dee waxaa iyada ku habboon ay la iman karaysay la imanaysaaba ee in haddii ay bal masalan wixii qaniimo ahaa radki way mudanaysaa waxbaa laga siinayaa laakiin saamigan dee go-an ee la isu leekeysinayay kuwii jihaadkooda iyo dagaalkooda xoolahani ay kuba yimaadeen lama siinayo waana siday jamaahiir alculamaa yidhaaheen awsaaci imaamkaas ayaa wuxuu isaga ku tagay haddii ay dagaalanteen ama ay dee tana waa nooc jihaadun ama tudaawi jarxay oo kale in dee sahmi laba siinayo imaam malikna radkigaba mala xadiidkan soo gaadhin oo radkigaba kumuu tegine laakiin dee siday jamaahiir alculamaa yidhaaheen baa xadiidka inoogu sugan markaasaa muxuu uhi wa ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam waa jawaab labaad lam yakun ma ahayn yaktulu sibyaana caruurta mid laaye falaa taqtulu sibyaana ninkani ciidan buu leeyahy dad buu wataa waa kan marka dambe amiir almu'miniin laba baxay dagaal buu kula jiraa dagaalkana maha gaalo inuu ku qaadayo muslimiintii buu la dagaalamaya laynaya markaasuu leeyahay caruurta adigu ha layn haddaba rasuulka ilaahi carruur ma layn jirin dadkan aada laynayso bal carruurtii ha layn carruurta lama laaye falaa taqtulu sibyaana intaa in ka dheerna riwaayaadka dambe inooguba iman wa katabta waad qortay tas'alunii xaal aad iweydiinaysa adoo iweydiinaya mataa goor buu yanqadii dhammaanayaa yutmul yatiimi agoonka agoonnimadiisu yutmu waa agoonnimadii kaa yatiimkaa goormay dhammaanaysaa kollay dee agoonnimaduna midi waxa weeyaan iyada waa wax da kuba xidhan oo waa inta uu aan la odhanayn ruuxani waa agooni agoonnimo uu kaga baxayo taasna rasuulka ilaahay xadiidkii abi daawuud ay wariyeen laa yutma bacda ixtilaamin ama taas bui ama bacda alxulum qaangaadh dabadi agoonnima ma jirto ujeedada kol hadduu qaangaadho ilmihii yatiim ma aha midna waxa weeyaan waa xukumkii agoonnimada oo agoonnimada axkaamtay leedahay ee ruuxu hadduu waa ruuxan gacanta lagu hayo maalkiisii loo haynayo isagii aan loo dhiibahayn oo isaga xoolihiisii dee cid kalea uga mas-uula u dhaqaalaynaysa wuxuu uga baahanya ka siinaysa ka nafaqaynaysa una dhaqaysa markaa de markuu roonaade agoonnimadii uu ka baxana xoolihiisii gacantaa laga gelina laakiin taasi waxay ku xidhan tahay inuu isagoo dee markaa wixiisa dhowran karaya ilaashan karaya uu markaas uu waxba qaan gaadho ee haddii uu qaan gaadhoba laakiin ruux dee uu yahay safiiha ama wixiisii aan dee garasho iyo caqli dhan ou ku maamuushuu si fiican ugu tasarufo aanu lahayn wixii waa loo haynayaa oo ilaahay baa yihi fain aanastu minhum rushdan wey haddaad ka aragtaan xaggooda marka ay nikaax gaadhaan rushdi waa salaaxii xagga marka la eega tasaruf ee fiicanaa xoolahoodii u dhiiba laakiin haddii aan intaasi jirin maga xukumkii agoonnimadu way sii soconaysaa weyan oo markaa waanata uu wado xukumkii agoonnimadu way sii soconaysaa haddaba goormuu dhammaanaya yutmu yatiim qolooyinka luqadna waxay soo naqliyaan waa sida saaxib almisbaax iyo keyrkiiba ay soo naqliyaan alyatiim markuu ibnu aadamka iyo de waa saan agoon u naqaano waa man faqada waalidahu aabihii ruuxa waayaa yatiim laba yidhaah ibnu aadamka aan laba yidhaah laakiin markay noqoto waxaan ibnu aadamka ahayn yatiimku waa man faqada umuhu waayo aaba dee shaqaba iskuma laha waa dhalay una wax alla wuxuu yahayba ma jirto isaga uu ka og yahay tandee nuujinaysa ama taas oo kale waa markaa yatiim wixii bahaa-im iyo wixii kale waxaa la yidhaha man faqada uma marka xagga marka laega ibnu aadamka oo kale dee kan aan rajaygan idhaha luqada carabeed caji bay yidhaahaan alcajiyu macnaa waa kii isagu hooyadii waaye ka labadaba wada waayana waa sida saaxib almisbaax uu noo soo laqiyo ladiim baa la yidhaha luqada carabeed way ladiim waa labadiiba waa marka amii hooyaba waa waaye ama lahaa ladiim baa la odhan kii aabaa waayena waa tan yatiim kii hooyada waayena alcajiyu ama caji ayaa la odhanaya ama iyada xagga kale waa dee arrintaa cagsiga marka la eego un xagga yatiimnimada falacamri ibnu cabaas baa tii ka jawaabaya wuxuu yihi falacamri ina rajula latabbutu lixyatuhu wainahu ladaciifu lahdi binaasih lacamri kalley waxa weya laamtani dee laam qasam weeye laakiin qasam loogama jeedo camriguna waa alxayaat albaqaa oo de haddii waxa weeyaan camira alinsaanu yacmaro ama camara yacmur camran ama cumran oo kale waa cumri taa aan idhaahno alxayaatama lacamrina waxay noqonaysaaba laxayaati iyo labaqaa iyo suuro qasan bay leedahay dee waa tii aynu soo marayba ilaahay inaan dee man kaana xalifan falyaxlif bilaahi aw liyasmut laguma dhaaranayo taas oo kale arrinku dhaar maaha ee waa cibaaro iyo kalimo carabkooda ku iman jirtay uun iyadoo dhaar loogaba qastin marka wuxuu uhi falacamri ina rajula ninku latabutu way soo baxaysaa lixyatu garhkiisaaba soo bixi ujeedadu waa qaangaadhaya u weynaanaya garhkiibaaba u soo baxaya walxaal inahu isagu la daciifu lakhdi qaadashada linafsihi naftiisa wuxuu qaadato ay daciif tahay oo macnaa waa maxay laa yaqdiru an yataqaada xaqahu an yataqaadaa xaqahu min annaas waa ruux aan rashiid ahayn aan xoolihiisa dhowran karahayn wixii uu lahaa inuu sidaa dadkuba ay xuquuqdoodiiyo waxay leeyihiin bal ay ciddii kale uga gutaan ama ugaba qaataan aan taaba karahaynba adigu waa ruux mubadera amaan caqligiisi iyo dee taasi garaadkiisi kuba filayn oo xoolihiisii aan dhowran karayn dhaqan karayn ilaashan karahayn wixiisiina aan si uuba masalan roonayd ee dadku ay waxooda u qaadan jireen ee dadka kale ay ugaba qaadan jireen aan ugaba qaadanahayn daciifu alcadaa'i minha siinta iyo bixinta minha min annafsi weeye xaggeed wax lagama bixiyo u tamar daran oo macnuhuna waa maxay laa yu-addii min nafsihi ila nnaasi maa yastaxiquuna caleyh oo wixii isaga korkiisa lagu mutay wixii laguma yeeshay ama lagu mutay ayaanu si fiican ruuxu maamulan karayo oo ugu tasarufayo oo wixii dadka sidoodii iyo sii fiicnayd ugu gudayana aanu ahaynoo macnuhu waa maxay waa nin aan tasarufkiisu fiicnayn xoolihiisiina aan ilaashanahayn hadday tahay waxbixin iyo wax qaadashana ruux bal markaa wixiisii sii fiicnayd u maamulanaya ma aha iswaana wen yahay marka taasoo kale dee inkastaba agoon yaan waktigaa la odhanine xukumkii agoonnimo waa baaqi waa ruuxa wixiisa loo haynayo loo maamulayo aan loo dhiibahaynba fa idaa akhada haddaba shaksigu haddii uu qaado linafsihi naftiisa min saalixi maa yaakudu nnaasu dadku waxay u qaadayaan kiisa fiican oo kale ujeedadu tasarufkiisu uu fiican yahay si fiican wixiisii u maamulanayo si fiican wixiisii uu u ilaashanayo oo xaaladaas uu gaadho faqad dahaba canhu lyutm magacii horu uga tegay markuu qaan gaadhay eh waa ismigii ama xukumkii maya yutmigu ama agoonnimo ay lahayd markaa uu ka tegay oo ujeedada ibnu cabaas waxa weeye maka halkan uun ay ujeedadiisu ay tahay ama macnaha u leeyay ruuxii waa yaraa gacantaa wixiisii loogu hayay waabu qaan gaadhay laakiin markuu qaan gaadhay nin wixiisii dhowranayo ilaashanayo si fiican u dhaqanayo ma aha xukumkii agoonnima ay lahayd meeshii kama baxayo wixii waa loo haynayaa ilaa inta ay ka muuqanaysa rushdi rushdigu halkan kolley shaafici oo kaliya cadaalo kuma fasiray intooda badana xataa cadaala ayaanay jirina waa salaaxii xagga tasaruf tasaruf fiican uu maalkiisii dhaqanayo uu ilaashanayo oo kale ilaa taasi ay kama muuqanayso waa loo ilaalinayaa loo haynayaa xukumkii agoonnimana halkaa ma suulayo oo dee fain aanastum minhum rushdan fadfucuu ilayhim amwaalahum ilaa yeeg markay nikaax gaadhaan haddaad ka aragtaan xaggooda rushdi aad kama aragtaan markaa weliba macnuhu waa maxay haddaydaan rushdi ka arag dee wixii u hayo yaana iska baabiine wixii u hayo oo gacanta ha kaga ridinaye dee markaa taas u hayo haddaba wuxuu leeyahay taas weeye oo xukumkii agoonnimo weli kuma suulayo uun isagoo qaangaadhay oo katabta tasaluni waxaad qortay adoo iweydiinaya can alkhumusi khumuskan liman huwa khumusku iyo usugnaaday waana khumuska oo dhan maaha waa khumus lkhumus waina anagu kunaa waxaan ahay naquulu kuwa yidhaahaa huwa khumus lkhumus ama khumuskaasi lanaa haddaan nahay rasuulka ilaahay xigtadiisiiyo qaraabadiisii ama aalkiisii annagaale ayaanu odhan jirnay taas fa adaa way diideenoo calaynaa annaga korkanaga qawmunaa tulkaya daka qowmkaygaana tulkayo taa nagama yeelinoo way nagu diideenoo umay arag waana dadkii dee madaxda ahaabuu ujeedaa umay arag in annaga iyo ay tahay de in annaga aanu waxaan xaq u leenahay oo annaga uu nala siinayo waxay u arkeen in masaalixda guud laguma bixinayo iyaduna hadday u baahdaan wax laga siinayo laakiin masaalixdii guud laguma bixinayo taas bay uma arkeen waxaana uu sheekhu leeyahay halkan wuxuu uga jeedaa qowmkan wulaatu lamri min bani umaya waa dadkii iyagu markaa amarka gacanta kuba hayay waktigana wakti dambay ahayd waana waktigii ibnu zubayrna uu maka iyo dhulkaa joogay iyo dee bilaadaa kolley ciraaq iyo dhulkaa isaga iyo xijaaz oo dhan iyo isaga waktigaa raacsanayd ilaa yeman xagga shaamna qoladii reer bani umaya ay joogtay bal markaa intaan dee isaga la dilin in lagaba qaalib noqon marka wuxuu leeyahay waa qolooyinkii waxay u arkeen dee taas waxaanu kasoo noqonlayaa sunanta abi daauud in ibnu cabaas in markan uu najda su-aalahan weydiiyey waktigii ibnu zubayr ay hade lakiin arrin baa jirto kale oo sunanta nasaa-i kuba sugan oo sheekhu aanu tilmaamin ama aanu ishaarinba oo ah inuu bal matalan iyadoo ibnu cabaas hadalkii un ahayd mala xadiidkan un ay ahayd uu kaba dhigay cumar ibnu lkhadaab dee kii isagoo ay ra'yigan inay iskuba khilaafeen inuu yaho wuxuu noo bandhigay waxaan u aragnay xaq iyagii inaanu gaadhsiisnayn oo inaguna waanu diidnay kollay arrintaa jirtayna ahayd inuu yidhi un dee kiinii isagu guur u baahanna waa looga guurinayaa kiina baahanna waa kii faqiirkaana waxbaa lagaba siin kii daymooba dayn baa laakiin wax dee guud ahaan iyagun loo qaybinayo oo san dee shaafici iyo xanaabilada iyo qoloyna ay qabaan inay kooda qanigaa iyo kooda faqiirka ay wada leeyihiin oo la wada siinayo taas umu aragoo xaq iyagu ay leeyihiin oy ku mudanayaan qaraabanimo waa wax dee yar maslaxa guud lagu bixinayo iyaguna waxay ugaba baahdaan lagaba siinayo tiina waanu diidno o kale bal nasaa-i bay taasi kuma soo arorto waa waxaan kuma fasiri karno qowmka iyagiibaa taa naguba diide laakiin annagu waxaan u arkaynay dawil qurba inaan annaga nahay wixiina in annagu aanu leenahay kaasoo gaar ahaan cid kale aanay nala lahayn masaalixda kalena aanay nala lahayn ee annagu aanu si khaasa u leenahay bal xadiidka duruqdiisna way noo socdaan xadaثna abubakr بn abi shaybata وisxaaq بn ibrahim kilahuma can xakim bn ismaaعiil can jacfar bn mحamedi can abيه can yaزيid bn hormuza ana najdta kataba ilى bni cabaasi yasأl can khilaalin isagoo khisaal weydiinaya mil xadiiثi sulayman bn bilaal aan kaba soo baxnay غayr ana fi xadiiثi xaakimin xadiiثka xaakim waxa kuba sugnaa sulayman ibn bilaal jacfar buu kama warinayey imanka kama warinayay yaziid ibn hormus sulayman ibn bilaalna jacfar buu kama warinaya markaa ninka xadiidkan yaziid halka dariiqin kama warinaya waa maxamed ibn cali markaas albaqir eh غayr ana fi xadiiثi xaatimin waina rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam lam yakun ma ahayn yaqtulu mid laaya asibyaana carruurta gaalada muu layn jirin falaa taktulu sibyaana isaga kuwa la leeyaha layna waa carruurtii muslimiinte ayaa xafilayaa dee naafic azaariqada iyo markii dambe waa waxyaalihii kolba waxbay biirinayeen kolba arrin bay laba imanayeen markii dambe la yidhi dee iyaga gaaladii unbay kaba mid yihin oo muslimiintii bay dee gaalada ka dhigayeen kuwana iyagana way kaba mid yihiin oo carruurtana ha la laaya marka ay yidhaaheenba falaa taqtul hadilin asibyaana ilaa an takuuna inaad tahay un mooye tacalow mid og ma calima wuxuu ogaaday alkhadiru khadir min asabiyi aladii qatala sabigii uu isagu dilay oo macnaa ujeeddada ha xujaysan buu leeyahay arrintii khadir ha xujaysan ilmihii yaraaye uu dilay taas waayo taas isagu waa kii marka dambe uu kaba warramayuu nebi muuse arrimihii u fasirayay sheegay inuu dee waxa weeyaan ilmahan yar labadiisa waalid ay mu'min yihiin isagiina ay kaba cabsadeen inuu markuu weynaado iyaga gaaleeyo ama gaalnimo kuba xambaaro macnaa waxa weeye waktigaa waa yaraa waktigaasna gaal lama odrhanayo dilna markaa saasunkumuu mudan eh laakiin markuu weynaado gaal buu noqonayay kolley gaalnimo aan kaba soo noqonayn oo dee gaalnimoa si laguba abuuray isaga haddaba haddii aad og tahay ood ogaato ilmaha yari markuu weynaado inuu gaal noqonayo dee markaa dil dee taasna ma ogaan kartid weye taa isaga waxyi baa u imanayay waa kii marka ugu dambaysa yihi wamaa facaltuhu can amri arrinkan kumaan samayn anigu amarkayga waxyibuu kuba sameeyey adigana waxyi kuu imanaya ma jirto arrintaa kama ma ogaan kartid weeye markaa faraa ka qaado halaynin wazaada isxaaqu fi xadiidi can xaakimin watumayiz almuumina markaa isxaaq isaba eg abubakar iyo isxaaq labaduba xaakim bay kaba wariyeen labadoodaba siyaadaduna way ku sugan tahay ay la dheeraayeen sulaymaan oo maxay ah ilaa an takuna taclamu ma calima alkhadiru min asabiyi aladii qatal lakiin xadiidkii abubakr intaasuu ku joogsaday isxaaq riwaayadiisa maxaa la socotay watumayiza aada soocdid oo almumina muminkii kii gaalka aad kaba soocdid oo de macnaa ujeedadu kii muminkaaye ujeeda hadduu markuu qaangaadho muminkaasun ahaanayay aad kii kale ee isagu markuu qaangaadho gaal noqonaya aad kala garatid kala socdidoo fataqtula aada dushid markaa alkaafira kii gaalka waa kaa markuu weynaado gaalka noqonaya watadaca aad ka tegtid almu'mina kaa markuu weynaado dee iimaankiisaas imika loo xukumayaba dee saas istimraariya ay unoqonaysa ku sugnaanaya aad markaa iska daysid dee taasna wuxuu suurtagelaya maha ma ogaan kareen macnaa faraha ka qaadba weeyo iyada taas hadilin oo ujeedadu waxa weeyaan macluum anahu laa cilma lahu bidalik dilkuma banaanun baa ujeedadu ay tahay وxadثna بن abي cmر qال xadثna سفyاn wa سفyاn بن عyayنة عن سmاعيل بن أmyة عan سعيd المqبuلي عan يزيد بن هrmse markii hore محamed بن علي ayaa xadيiثka warinayo يزيد ka wariyay imaka nin labaad inoo yimi oo halkan ku suganyaho waa سعيid المqبuلي qaala wuxu uhi يزيد kataba نجdة بن cاamr الxaruriي ilى بن cabاasi ysأlhu عan الcabd والmرأaةi muxuu weydiinayaa addoonka iyo haweeneyda yaxduraani xaadiraya almaqnama dee dagaalkay joogeen maha qaniimadun iyadoo la qaybinaya inay yimaadeen nin kale oo qaniimadun marka la qaybinayo kusoo dhacay oo de caaqila oo nin oo markaa baaliqa oo xor ah isaguba ma mudanahayne waa bacsigii way joogeen dagaalkii way joogeen hal yuqsamu lahumaa miyaa loo qaybinayaayo qaniimadii qayb miyay ka helayaan ama sahmi وعan qatl wildaani waxaa kaluu weydiiyey caruurtoo la laayo وcan اlyatiimi mataa goormuu yanqadicu ka go-aya canhu xaggiisa alyatimu agoonnimada xukunkeedu ka harhaysa وcan dawi lqurba qaraabadan kuwa u saaxiibka ahae khumus lkhumuska lee suuratu anfaal man hum kuwa ayo dawi lqurbaana faqaala liyaziida yaziid buu ku yihi ibnu cabaas uktub ilayhi oo yaziid baa qoray u qor waraaq jawaabtii falawlaa an yaqaca haddii aanan ka cabsanahayn inuu ku dhaco fii uxmuuqatin doqonnimo uu kuba dhaco ujeeddadu haddaan uga jawaabi waayo ra'yi xun oo dee uu qabo imikaba ay kaba mid tahay carruurtoo la laaya inay bannaan tahay oo kale intaas ama isagoo dee xujo kaba dhiganaya khadir wixii uu yeelayba oo kale oo taas arrintaa kuba dhacayo ficilka aada iyo aad foosha xun uu kuba dhaco taa haddaanan kaba baqanahayn dee ninku waa ninkaa xaaladiisu taa tahay oo maa katabtu ilayhi uma jawaabeen waan ka aamusi lahaa اktb inaka katabta tsأlnii can اlmarأaةi wاlcabdi yaxduraani اlmaqnama hal yuqsamu lahumaa shay wainahu laysa lahumaa uma sugnaanin shay ilaa an yuxdayaa in laga siiyo uun mooye radkigii ee kol haddii ay joogeen wakatabta waad qortay tasأalunii adoo i weydiinaya can qatli lwildaani waina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam lam yaqtulhum ma layn wa anta adiguna falaa taqtulhum halayn caruurta ilaa an taclama inaad ogaato un mooye minhum iyaga xaggooda maa calima wixii uu ogaaday minhum min awildaan weye maa calima wixii uu ogaaday saaxibu muusa waa khadir min algulaami inankii uu ka ogaaday xaggiisa ama inankii yaraa aladii qatalahu uu dilay oo ah dee inuu gaal noqonayo bal waalidkii gaalnimo ku xambaaraya ayuu ogaa loo soo waxyooday ilaah baa isagaa usoo sheegay sidaasaa lagu diray haddaad adigu taa kama ogaato waa sax ku dhaqaaq dee taasna ma ogaan kartid weeye markaa farax ka qaado carruurta halayna wakatabta tasalunii can ilyatiimi mataa yanqadu canhu ismu lyutmi waa magacan adoonnimada waa xukumkii baa loo jeeda adoonnimada waa xukumkii baa loo jeedaaye wainahu laa yanqadu canhu ismu lyutmi xataa yabluga eeg ilaa uu qaan gaadho oo wayunasa minhu rushdun laga ogaado laga arko xaggiisa rushdi toosni iyo salaax iyo inuu wixiisa dhowranayo hagaajisanayo maalkiisa wakatabta tasalunii can dawi lqurba man hum yay yihiin waina anagu zacamnaa waxaanu nidhi macnaa qulnaa ama zacamnaa waxaad ictiqaadinay labadaba dee waa la yidhaah zacmiguna iyadu qowl muxaqaqiyay badan baan soo aragnay ama marar kala duwan baan soo aragnay in zacmigu kolkol macna alictiqaad zacmo aladiina kafaruu an lan yubcasuu taas macnaa waxay ictiqaadiyeen weeye inaanay dee la soo saarayno macnaa zacmigood macna alictiqaadina waaba taas waina zacamnaa anahum anagu inaan iyaga nahay dawlqurba annaga aan nahay baanu taas baan anagu sheeganay ama aan nidhi ictiqaadinay faabaa dalika arrinkaa way diideenoo calaynaa korkanaga qowmna nimankii madaxda ahaa amarka hayay arrinkaa way nagu diideen oo inaanu noo khaas ahayne masaalixda ah guud baa laguma bixinaya anaguna aanu qeyb un kaba noqonayno taas bay iyagu yidhaaheen laakiin anagu dee waxaanu lahayn annaga weeye annagaana leh وxadثna xadaثnaه cabdالرحمaن بن بشhر الcabdiي qال xadaثna سفyاn waa ina cuyaynihun qال xadaثna ismاعيل بن أمyة عن سacيid بن أbي سacيid عن يزيد بn هrmزa qاaل kataba نجزة ilى بن cabاasi وsاq الxadيiثa bmثlh xadiiska markii hore سacيid المqburi ismاعيل بن أمyة سفyan lakiin imaka cabdالرحمaن بن بشhr الcabdi un baa meelihii galay xadiidkii markaa ibn abi cumar wata isagoo dheer aan soo aragnay isaguna xadiidkii oo kale ayuunbu dabada ka galay uu kaxeeyey qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yihi xadaثanii cabdالرaحman ibn bshri qala xadaثna sufyaan bhada اxadiiثi bطuli abu isxaaq waa abu isxaaq ibrahim bn mحamed ibn sufyaan weeye waa raawigii kitaabkaba ee tilmiidkii muslim weeye sad xalayba soo aragnay halkan wuxuu sheegaya un sanadkiisa caalinimadiisuu tilmaamayaa maanta sheekhiisii buu la sidmay cabdiraxmaan ibnu bushrin waa sheekha muslim bu aha xadiidka isagiina waa kanu waa soo gaadhayo xadiidka naftiisiibuu ka maqlayo markaa sheekhiisii waa la siman yahay sheekhiisii waa caalinimada sanadkiisa oo caali yahay unoo maanta sheekhiisii buu la sidmay oo dee sanadkii imaka beryaha dhaweyd ba aan qornay haysateen oo kale dee bal kolley qaybtii sheekh maxamed herer iyo taas dee iyada waa dhintay oo imaka igulama sidnaanaysaa haddii sheekh maxamed cali aadam oon kaba soo naqliyay aad la kulantaan oo kale dib uga qaataan dee waan sidnaanaynaa weye waan sidnaanaynaa o sanad ahaan waan kuba sidnaanaynaa xadaثna isxaaq بn ibrahim qal abarana whb بn jrيr بn xaazimi qala xadaثanii abi qala samictu qaysa yuxadiثu can yaزيid bni hurmusa dadka horeynu usoo aragnay qays ibn sacd ilmaki waa nin saadisa soo xaafid kaba cabiro bal jariid ibn xaazimna taasuu kaba dhiga walow kuntunayasnoodu ayuka geeridooda ay udhexaysay jariir ibn xaazimna waa nin siqo ah oo koley dadkii siqoad ahaa axaadiisa badan lahaaba axaadiis badan buu lahaa waxaa la yidhaahaa marka uu qataado ka warinaya qataadat ibnu ducaama ayaa riwaayadiisa dacfi ku sugan yihi macnaa riwaayadiisa uu qataado kaba warinaya dacfi baa ku sugan haddana axaadiis aan badnayn oo uu qataado ka warinaya saxiixa bukhaari way dhacday xaafid wuxuu dhaha laakiin intaba mutaabaca jirta toobica caleyhi oo dad kaloola wadaagsaday baa jirtay bukhaari waa dhacday isagoo jariir kaba warinaya qataada arrin kalena culimadu way kuma sheegaanoo ikhtilaad inuu kuba yimi laakiin ikhtilaadkiisu ina dhib ma laha waxaanu dhib u lahayn waa sanad un baa geeridiisii ka hor ikhtilaadku kuba yimi oo inamadiisii ama awlaadiisii baa dadka u diiday inay wax ka maqlaan lagama maqlin xadiis bacda alikhtilaad oo xajabahu awlaaduh awlaaddiisii baa xijaabay macnaha cid markaa u tegaysay oo wax ka maqlaysay umay ogolaynba oo markaa axaadiidiisii hore un weeye xadiis bacda alikhtilaad wariye ma jirto awlaaddiisii baa taa dadka ka hor joogsadayba oo bal matala halkaasna isagu darar ma laha asal ahaan ikhtilaadkiisa jariir ibnu xaazim wuxuu yihi markaas bal yaziid ibnu hurmus وxadثnي محamed بن xاakim wlftu lahu qala xadaثna bahtu qala xadaثna jrيir بn xaزimi qala xadaثnii qays bn sacdi can yaزيid bni hurmuza qaala kataba najd bnu caamiri ilى bni cabaasin buu u qoro qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya yaزيid fashahidtu bna cabaasin cabaas baan u joogay xiina qara'a kitaaba markuu kitaabkiisii aqriyey iyo waxiina kataba jawaaba isagaana qorayba iyo markuu jawaabtiisa qorayeyba googjoog baan kaba ahaa wa qaala ibnu cabaasin wuxuu uhi wallahi baan ku dhaartay lowlaa an arudahu macnaa haddii aanay jirin inaan ka celinayo annatin waa wax uraya xun weeye waa ra'yi xun oo dee annatduba markaasoo almustaqbax min kulli shay iyo annatan alkhabiis iyo arinsi iyo alqadari intaba waa la yidhaha waxaa la xumaysto ujeedadu waa waxan ra'yigan xun ee uu qabo ay kaba mitay carruurtan bade inuu banaysanayo dilkeeda arrinka oo uu ku dhici lahaa celin aan ka celinayo oy suurtagaltahay fatwadan iyo cilmigan aan u sheegay inaan kaga celiyaa taasi haddaanay jirin annatan yaqacu fiih ma katabtu ilayhi umaan jawaabeen oo dee waa waxan uu qabee ra'yigiisan khawaarijnimadaan uguma jawaabeen walaa nucmata caynin ay walaa ujaawibuhu ama uma jawaabayo nucmata caynin waa il farxinteeda oo ujeedadu anoo isaga ku maamuusaya isagoo isagiiba matalan kaga farxinaya taas aniga jawaabtaydu ma aha ee waa shaygan uu natniga kaba cabiray waxaan xunee mustaqbaxa ee dhici karta in fatwadiisan iyo cilmigan uu sheegay ay ka hor joogsato taasunbaabay jawaabtiisu ay tahay arrintu ma aha nucmata caynin kolley nucmata cayni iyo ama nacmata caynin iyo nacaamata caynin iyo nucma cayni alfaado badan bay isdaba dhigaan halkana inooguba wada sugan oo macnuhu waxa weeyaan waa masaratu cayni iyo dee waa il farxanteed ama wax dee ishiisa lagaga farxiyo oo isagii uu kuba farxo taas jawaabteydani maaha inaan uguba jawaabayo oo walaa nucmata cayni ay walaa ujaawibuhu nucmata cayni liajli nucmati caynin markaa nucmatacayn daraaddeed ama masaro daraaddeed ama isaga ka farxintii iyo cilmigaa loo sheegayo lagaga farxinayo taa daraaddeed uma jawaabaya ee arrintan kalean ugu jawaabaya marka muxuu uhi qaala fakataba ilayhi inaka saalta can sahmi dawi qurba dilqurba aladi dakara allahu ilaahay sheegay manhum waa suuratu anfaal uu kuba sheegay wadawi lqurba ya wa ayo wainaa kuna anagu waxaanu ay nara kuwa ictiqaadiya ana qaraabata rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam naxn qaraabada rasuulka ilaahay dee inay hum markaas iyagu ay yihiin naxnu anagu manaa qaraabada rasuulka ilaahay hum naxnu oo manaa kuwaas dawi lqurba annaga aan nahay oo qaraabadii rasuulka ilaahay oo anagu aan qaybtaan leenahay faaba dalika calayna qowmuna wasaalta can ilyatiimi mataa yanqadii yutmo wainahu idaa balaga nikaaxa guur hadduu gaadho wa uunisa minhu rushdun laga arko xaggiisa rushdi iyo toosni iyo inuu wixiisa ilaashanayo dufica ilayh wa dufica ilayhi maalu xoolihiisina markaa gacanta lagaba geliyo faqad inqadaa yutm markaa agoonnimadiisii way dhamaatay kollay agoonnimada markuu qaangaadhay ka go'day oo agoon markaa ma aha ee laa yutman bacda ixtiraamin ee macnaha waa xukunkii ay agoonnimadu lahayd markaasuu kaba hadhay wey wasa'alta hal kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yaqtulu min sibyaani mushrikiina axadan cid miyuu kaba dili jiray carruurta mushrikiinta faina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam lam yakun maayan yaqtulu minhum axada wa anta adiguna falaa taqtul minhum axada cid ha kaba dilin ama mushrikiinta ama dadka kale dee uu muslimkee mushrikiinta uu haysto ilaa an takuuna inaad tahay uun mooye taclamu mid og minhum kuwa sibyaanta ah maa calima wuxuu ogaaday alkhabiru khabir min algulaami inankii uu kaba ogaaday xiina qatalahu inankii yaraa markii uu dilay oo ah inuu gaalnimo dee markaa uu weynaado gaalnimo ku weynaanayo ama uu gaal noqonayo dee taasna ma ogaan karo weeye marka waxba ha dilin wasaalta can ilmar'ati waalcabdi hal kaana lahumaa sahmun macluumun idaa xadaru lba'sa shiddadii iyo dagaalkii hadday xaadiraan fa inahum lam yakun ma ahayn lahum iyaga sahmun macluumun ilaa an yuxdayaa in laga siiyo un mooye min khanaa'im alqowmi qoomka khanaa'imtooda in wax laga siiyo un mooye radka la siiyo mooye laakiin sahm macluuma may lahayn وxadثnي abو qrayb qال xadثna abو samة qال xadثna زائdة qال xadثna سulayman سulayman الأcmش عن المkhtar بن الصayفي عن يزيد بن هrmز qاal bal mkhtar بن صayفي caawu cusub yahay mana dambeeyo waa halkan oo keliya xafn xajarna wuxuu تqriibkiisa ka cabiraa cibaaradiisi weeye mqbul min الساadiسة lah في msلm xadيiث waaxid mتaaبcة saas waa cibaaradii xaafid ee تqrيib waa nin maqbuul oo saadiso kamid oo muslim xadiid kaliya mutaabicuu ku leeyahy waayo xadiidka maxaa inoo horeeyey qays ibnu sacadi markaan riwaayadiisii kasoo baxnay saciid ibnu abi saciid ilmaqburina way kaba horeysay maxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalibna uu kaba horeeyey intaasoo dhan baa xadiidka yaziid ka warinaysa isagiina waa ka wariyey waana raggii xufaada ah raggaas ee hiqaadka ah isagu maqbuul buu xaafid kaba cabiray ama dahabi oo kale sulaymaan axmash mooye cid kaloo wax ka warinaysa lama hayo marka waa nin majhuula saasuu dahabi u yidhaahaaba la yucraf ee dee waa mutaabacadan waxaan muslim ugaba wariyo dahabi isagu lama garanayo yidhaaha sababta sulaymaan acmash oo keliya ayaa cid ka warinaysa oo sheegaysa ay markaa bal waa mutaabaca duruqdii hore xadiidkii inoogu sugnaaday can yaziid bni hurmusa qaala kataba najdatu ila bni cabaasin fadakara bacd alxadiidi walam yutima alqisata qisadii muu dhammayn kaitmaami man dakara xadiidahu saddexdii kaba horreeyey dhammayntii ay dhameeyeen dee xadiidkoodii oo kale muu dhammayna waxbuu kaba sheegay bal taas weeye abu daauud iyobaa isaga intiisa sooba naqliyey walow abucawaana musnadkiisa iyadoo riwaayadu dheertay dariiqiisa uu kuma soo naqliyey xadaثna abubkr بn abi shaybata qaal xadaثna cabdالرaحيم بn سlayman عan هisham وهisham بn xasan عan xafصةa binti sirin عan umi cadyة الأnصaariyaةi horeynu usoo aragnay iyagoo intan basan u kala warinayeen qaalat umu cadyة waxay tihi nusayba gazawtu waa duulay maca rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam sabca gazawaatin toddoba duulimaad baan rasuulka ilaahay raacay waa haweeneydan marka maxay samayneysay akhlufhum waan kaga hadhayay fii raxalim halkaa guryahoodii iyo dee alaabtoodu taalee mucasirkii baan kaga hadhayay markaa jihaadka loo baxo fa asnacu lahum waxaan u samaynayaa addacaama cuntada wa udaawi waan daweynayaa aljarxa dadka dhaawacan wa aquumu waan qumayo oon istaagaya cala almardaa oon xanaaneynayo weeye dadka xanuunsanayana ee wixii kalen u qaban karayo ayaan u qabanayo kuwaasna waan xanaaneynayey wixii dhaawacanna waan daweynayay cuntadana waan usii karinayay taas baa jihaadkeedu ahaa وxadaثna cmr الnaqd qala xadaثna يزيid بن haarوn qala xadaثna هisham بن xasana bhada الاسنaad naxwahu koleyna umuuraha horaan usoo wada argno allah subحana وa taعala aعlam subحaanaka اllahma bحamdika ashhadu an laa ilaha ilا anta astaqfirka atub ilayk